sida aan ximaamarsan tahay falastiin aniga waxaan u arkaa in ay wax weyn aysan soo kordhinaynin oo isbedel soomaaliya mushkiladeeda ma aha dastuurka xaggiisa ama siyaasadda nidaamka madaxtinimada ama nidaamka barlamentariga mushkiladeeda ma aha mushkiladeeda waxaa waaye dadka inay dabcigii iyo dhaqankii dastuurka iyo sharciga aysan lahayn marka kuma xirna haddii nidaam madaxtooye la keeno iyo haddii nidaam barlamentarian la keeno waa isku mid oo wax weynoo hadda farqiya oo soo kordhaya ma jiro soomaaliyana dowladnimadeeda markii la curinayo waxaa lagu curiyey nidaam barlamentarian ah waad la socotaa askartii a xukunka timid nidaamkii barlamentarianka way dumiyeen nidaam ri'aasi oo madax ka nool ahoo madaxtooyahay keeneen dowladdiina ayaga kordintay markii soomaalida ay isku tagtay ee carto tagtana waxaa lagu soo dhisay mar kale nidaam barlamentarian lagu soo dhisay marka dee taariikhda soomaaliya waxay ka markhaati kacaysaa dowladnimadeena labadii jeeroo la yeegaleelaya markii koowaadoo xorriyadda la qaadanaya iyo markii labaadoo dagaalka ehliga kadibba nidaamka barlamentariga aha lagu dhisay sababtoo ah dabeecaddeena iyo dhaqanka soomaalida iyo sida a qabaa'il ahaan aan u nool nahay iyo inaan weli gaarin hanaan dowlad casri ah oo oo instituushannada aan ama dastuur iyo sharci dabcigeeda aan ka yeelanayno waxaa moodaa in ay ku habboon tahay nidaamkaas barlamentarianka in la joogo midda kale oo ku arrintaasba aan aanan igula qumanayna waxay tahay soomaaliya hadda labaatan sana waxaan kusoo jirnaa doorasho dadban waxaan u baahannahay taasna waxay daliil u tahay in ajando siyaasadeed ama dastuuriya in la dhaqaajiyo oo weyn wuxuu wakti iyo iyo resource iyo energy ama ama daaqad ama ama ama ama ama tabar bini aadamnimo la isku geeyo intay u baahan tahay ma sahlana marka aniga waxaan qabaa dadka taageeraan ahay aan awooddeena isku geyno dowlad federaal iyo dowlad goboleed iyo siyaasi iyo baarlamaan intaba in doorashadan laga bedelo midda dadban oo loo bedelo doorasho toos oo dadku ay wax dooranayaan intaas haddaa xaqiijino waxaan aaminsannahay yool weyn oo kamida yoolasha looga gudbaya marxalada kumeelgaarka ah ee soomaaliya in la xaqiijiyaan aaminsanahay ajandaha marka dad badanaa shaki ka qabo maxaa loo hadda loo samaynayaa maxaa looga dan leeyahay sida ma awoodda la marooqsanayaa waxaasoo dhan shakigaas iyo mugdigaas wuxuu keenayaa keliya inuu sii adkeeyo horumarkii laga samey lahaa dhinaca siyaasadda inuu keenaya sida aad ogtahay madaxweynaha hadda jooga horuu dalka u soo maray saddex ra-iisul wasaare ayuuna soo maray intuu xilka haayay muddo afar sano iyo wax yar ah walaaca ah ama arrinta hadda aad leedahay waxuma soo kordhinaysa haddii la bedelo maxaa ku salaynaysaa haddii madaxweynuhu uu awoodo in ra-iisul wasaaraha haddii uu rabana uu bedeli karo soo taa ma fududeyn lahayn isqabqabsigii tirada badnaa iyo baarlamaankii la aadayo soo lagama gudbi lahayn
waa laga gudbi karaa nidaamkeena hadda uun sabab unbaa loo sameeyey maahane dowladnimada soomaliya markii la dhisaayey nidaamkii dastuurkii lixdankii waxaa lagu dhisay madaxweynaha inuu eryi karo ra-iisul wasaaraha magacaabi karo eryi kara labadaba uu lahaa taas dood waa laga geli karaa awood in la siiyo madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha oo ku eryi karo iyo qaabka ay tahay iyo waxaas waa laga hadli karaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay nidaamka madaxtooyada waa kii dalka dumiyey awoodda inay hal meel ku aruurtaana waa mid dad soomaaliyeed ay cabsi ka qabaan hadday tahay dowladda federaalka gacanteeda keliya inay ku aruurto ama shaksi dowladda federaalka ka mid ah inay gacantiisa ku aruurto waxa la diidan yahay ama gacanteeda ku aruurto oo waxa la diidan yahay saas daraaddeed nidaamka barlamentaria aniga waxaan aaminsanaha ku qanacsanahay dabeecadda dadka soomaaliyeed uu og yahay ay dowladnimada iyo dastuur dhaqanka iyo xeerarka say u dhaqmaan kaasaa noo eg haddii marka la yidhaahdo waxaa la aadayaa nidaamka ri'aasiga ama madaxtooyada ah waxay u baahan tahay dastuurka in la bedelo kow dhowr jabtar ilaa afar jabtarna meesha laga saaro waa brocess dheer oo wakti iyo u baahan iyo tamar iyo wadahadal u baahan waxay u baahan tahay awooddii xukuumadda iyo laga qaaday ra-iisul wasaaraha in aqalka sare la geeyo sida nidaamka federaalka ah oo adduunka oo barlamentarianka uu ku dhisan yahay oo hadda waxaa laga cabanayaa xukuumad la rido ama ama la ansixiyo ama la diide in waad la garanaysaa maraykankaad joogtahay sanadka inta la tago hal hal loo ansixiyo aqalka sareay noqonaysaa wasiir iyo xil kasta oo muhiimay dowladda leedahay taliya nabisud hadday tahay taliya ciidan hadday tahay wasiiraha hadday tahay xil kasta halkaas in la geeyay noqonaysaa marka aniga uma jeedo meelay wax ka fudud yihiin nidaamka siyaasadeed meel ama ha noqdo midka madaxtooyada ha noqdo ama midka barlamentarianka ha noqdo laakiin aniga dee markii aan baaritaankayga waana takhasusaan u leeyahay aniga nidaamka sharcigan ku takhasusay oo nidaamka federaalkan weliba ku takhasusay iyo dastuurka gaar ahaan dabeecadda soomaalida waxaa u eg nidaamka baarlamentarianka u eg uma eka nidaamka madaxtooyada dhaqanka soomaalida uma eka laakiin dad badan waxay yidhaahdaan madaxweyne ololo galay siyaasad ku soo ololeeyey kusoo guulaysta oo baarlamanka uu cod ku siiyey iyo ra-iisul wasaare meel dhexe kala qabsada marka ay noqoto way adkaanaysaa labadooda inay isku siyaasad noqdaan halkaas waxaa ka ficnaan lahayd madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hal siyaasad ka soo wada shaqeeyey oo isku ajenda ah oo isku aragti lagu doortay taa ka waran waa dood waa dood macquul ah laakiin annaga mushkiladeena had deertaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku ajenda ama isku ajendayn maaha annaga dad dowladnimadii ku heshii waayaan nahay kow labo qabaa'ilaa nahay soomaaliyeed saddex waa kala shakisan nahay mugdiweynaa nugu kala dhex jira qabiiladeena soomaalida ah oo xukunkii iyo dowladnimadii annagunbaa iska duminay kala shaki in laga aamin baxay institutionkii dowladda lagu dumiyey iyo dowladnimadii laga aamin baxay waxa aan ka hadlaynaa waxaa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada sida loo soo celin karaa sida loo soo celin kara waxaa waaye madaxweynaha la doortaaho inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waayo uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka maba ahaba madaxweynaha isaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo maba ahaba mana ahada inuu barnaamij siyaaseed la yimaado maba ahaba isaga waa inuu xukuumad waxaa la dhihi karaa banaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha nidaamka xisbiga haddii la qaato oo doorashada tooskaa la aado waxaa la dhihi karaa madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha isku noqda hal xisbi oo ha ka wada yimaadaan oo xisbiga majority ha ka wada noqon karaan siday s w l ahaa jirtay lixdankii oo dhan s w l dominant ama xisbiga dalka talada haysta ahaa ayagaa lahaa jiray aqlabiyada baarlamaanka lahaa jiray golaheeda dhexe s y l iyo ayaa keeni jiray ra-isul wasaaraha madaxweynaha u taskiye jiro oo rukamadhagare jiro oo dhihi jiray qofkaa noo magacaabo marka systemka xisbiga haddii la keeno oo nidaamka xisbiyada la dhiso oo hadda nidaamkeena baarlamentary buuxa ma aha sababtoo ah waa run oo xisbi guulaysanaya ma jiro qof guulaysanayaa jiro haddii taas la bedelo waa kusii dhowaanaynaa nidaamka baarlamentarianka inaan fulino waxaan ku adkaysanayaa aniga dabeecaddeena nidaamkaas baarlamentariga u dhow inuu dhow yahayna waxaa markhaati kaa dowladnimadan ku dhisnay markii labaadna waa ku dhisnay ka ri'aasigana dowladnimada lagu dumiyey dalkii lagu kala tegay oo keenay wax marka taariikh ahaan markii loo noqdana xigmadoo ku jira aniga uma jeedo halkaas madaxweynaha waxaad u dirtay qoraal aad arintan fakarkaaga ku cabiraysay maxaa ugu waaweynaa waxyaabihii aad madaxweynaha rabtay inaad la wadaagto
madaxweyne waxaan rabay la wadaag waxaa kamid ahay kow nidaamkan hadda inuusan nidaam hadeertaan oo dalkan u saalix ahayn labo waxaa kaloo ka hadlay in laba xisbi iyo dastuurka la bedelo oo nidaam ri'aasi iyo madaxtooye laga dhigo iyo doorasho qof cid la qabto iyo mashaariicdaas waaweyn oo dhan inaan afar sano gudaheed aan lagu fuli karin oo loo baahan yahay hal haddaan fulin hal ka mid ah inaan nasiib leenahay dadka oo stakeholderska ah oo arrinta kala heshiinayane in aysa ayaga naftooda mandatekoodii dhammaaday oo dowlad goboleedyada kulligood mandatekoodii ama mudulceedkoodii dhammaaday ay yihiin oo sharciyad iyo ammaano ay dal ay hadda ay masiirkiis ku gooyaan aysan lahayn ayadana taasna waan tilmaamay marka talooyinkii qaaraasiyana wuu qaatay inuu dadka la tashado oo tala geliyo waa ku mahadsan yahay madaxweynaha laakiin aniga waxaan aaminsanahay stiil inuu asaga aaminsan yahay waxayna niyadanaa ka tahay in ka tahay dalkan in hore loo dhaqaajiyo laakiin dood adag oo furan oo saraxo ah oo dadka ka baxsan siyaasiyiinta xataa technicalka ah oo khubarada ah oo dastuurka iyo sharciga yaqaana la keeno oo la dhiraadhiriya arrintan ay u baahan tahay runtii waxaad tiri in hal qodob haddii la fuliyo ay nasiib wanaag tahay muxuu yahay qodobka is leedahay waa ugu muhiimsan yahay oo haddii qodobadaas mid laga qaadanayo waa ay tahay in la qaato
madaxweyneha hadda jooga intuu xilka jooga waxaa la ansixiyey falastiin gadaana kuu celinahay nidaamka xisbiyada badanaa la ansixiyey sharci asaga oo xilligiisii la ansixiyaa jiro waxaana lagu ansixiyey trash holdi la yidhaahdo seven bercent toddoba boqolkiiba xisbigii keeno oo baarlamaanka gelayo kaas madaxweynaha noo soo celiyo haddii la rabo toban waa la dhihi karaa sida turkiya oo kale proportional representationka matalaada isku dheela tiran sideedaba hadda waana anfacaysaa soomaali haddaan nahay in xataa waa la kordhi karaa ama waa laga yaray karaa ama toddobadaa loo degi karaa waa in nidaamkaas la soo celiyaa waa in xisbiyadii la furaa waa in dadka baarlamaanka sidii lagu heshiiye lagu qasbaa inay xildhibaanada galaan xisbiyada waa in nidaamka xisbiyadii iyo doorasho toos ah ama doorasho qof iyo cod ah weliba waa ii kala duwan yihin doorasho toos ah iyo doorasho qof iyo coda waa ii kala duwan yihin in midkii laga gaari karo la sameeyo ani hadda intaas lagu guulaysto waxaan qabaa dowladdan wax weyn iyo madaxweynada uu xaqiijiyey soomaaliyana wax weyna u qabsoomo